and- and
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
jimco wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodii iyo barkii duhurnimo halkan washington waa shantii iyo barkii aroornimo waa saddex tobanka disembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaar
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono qaabka ay u hasaawi jireen dhallinyaradii hore ee gobollada koonfureed ee soomaaliya sabada ceelka marka laysugu yimaado waa las arki jiray caana la wada cabi jiray waa la ciyaari jiray waa la waaleysan jiray ciyaaraha deegaankas laga ciyaaro ayaa laga ciyaari jiray mararka kale oo shukaansigoo kale la aadayo ninkuu sagaashan kilomitir uu ka lugeynaya wuxuu aadayaa goob la yiri caa waxaa la isugu imaanaya halkaas
waxaa sidoo kale barnaamijka dhallinyarada maanta inta uu socdo aan ka maqlin kaalimaha heesaha maalintaad baxaysee magaalada ka dhuuftan muxiibbo ku jaleeco midka lahayo
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida
sarkaal sare oo maraykanah ayaa sheegay in cunuqabataynta washington ee ka dhanka iiraan ay si xun u wiiqday awoodda tehraan ay u heli karayso isticmaalka lacagaha qalaad ayguna tagtay keliya kayd lacageed oo ah toban bilyan oo dollarka maraykanka wakiilka gaarka ee maraykanka ee iiraan brian hook ayaa shaaca ka qaaday wuxuu ugu yeeray xog la helay oo la xidhiirta kaydka sarrifka lacagaha qalaad ee iiraan sida ay sheegayso xogta dowladda maraykanka iiraan waxa ay haysataa keyd sarif lacaga qalaad oo gaaraya boqol bilyan oo dollar hase yeeshee waxaa deg deg loo isticmaali karaya keliya toban boqolkiiba lacagtaas oo u dhiganta toban bilyan oo dollar ayuu yidhi hoog hoog ayaa sheegaya in sagaashanka bilyan ee kale lacagaha qalaad ee iiraan ay xanibeen dalalka ay yaalaan sababo la xiriira xayiraadda maraykanka u saaray hay-adaha maaliyadda ee tehraan shirkado iyo bangiyo badan oo caalamiya ayaa diiday inay la macaamilaan iiraan iyagoo ka xabsi qaba xayiraadda labaad ee maraykanku uu saaro taasoo diidaysa in suuqyada maaliyadeed ee maraykanka
ra-iisul wasaaraha britain boris yelson iyo xisbigiisa konserfatifka ayaa ku guulaystay inta badan lix boqol iyo kontonka kursi ee baarlamaanka dalkaasi iyadoo wax yar mooye dhammaan natiijada kuraasta shaaca laga qaaday ayaa xisbiga ra-iisul wasaare boris johnson uu waxa uu xaqiijiyey saddex boqol lixdan iyo afar kursi taas oo ah guushii ugu weyneed ee xisbiga uu gaaro tan iyo xiliyadii ra-iisul wasaare margaret tajer ee sideetamaadkii guusha xisbiga konserfatifka ee doorashadan lasoo hormariyey ayaa xal muddo la sugayay u heli doonta kabixitaanka britain ee midooda yurub oo codbixiyaasha ay ku ansixiyeen afti dadweyne sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii boris johnson oo cambaareynaya saddex sano oo ismarwaa ah siyaasadeed oo ka dhashay kabixitaanka britain ayaa johnson waxa uu khudbadiisa guusha wacad ku maray inuu soo gebagabayn doono kabixitaanka britain ee midooda yurub koob iyo soddonka bisha janaayo ee soo socota dhinaca kale xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ee ingiriiska ee dalkaasi britain ee leybarka ayaa waxa uu asiibay guuldaradii ugu xumayd ee doorashada tan iyo ka hor dagaalkii labaad ee adduunka taas oo ku qasabtay hogaamiyahooda jeremy corban in uu ku dhawaaqo qorshe uu oga tegayo hogaanka xisbiga
door wanaagsan jimco wanaagsan markale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkan muqdisho ka soo diyaariya cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka barnaamijka dhallinyarada v o a toddobaadkan waxaan si gaara ugu eegi doonnaa dhaqanka dhallinyaradii hore iyo kan maanta waxaan barnaamijka ku dul istaagi doonnaa habka haasaawaha dhallinyaradii hore u samayn jireen markay timaado xodxodashada iyo guurdoonka kuwa ah kan maanta sidee yeelaan iyo qodobo kaloo xiise leh barnaamijka waxaa marti noogu ah abwaan cabdulaahi axmed timcadde oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed si gaaran uu ku urgala arrimaha dhallinyarada abwaane aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhallinyarada ee v o a ta dhallinyarada laftirkeeda waxaa aada muhiim u ah in dhaqanka laftirkiisa la baro oo loo sharaxo dhaqan muxuu yahay soomaalida inta badan waxay tiraa dhaqan iyo hidde ayay isku soo qabtaan marka dhaqanka iyo hiddaha in la baro laftirkooda oo loo faahfaahiyo qofku waxa uu samaynayo ama wuxuu ku hadlayo ma dhaqan baa mise waa wax layska yidhi way kala tahay qofku markaa ama dhallinyarada ah inta badan dadku dhallinyaray soo wada mareen marka qofku waxaa la rabaa inuu dhaqanka iyo hiddaha inuu kala fahmo ayaa marka hore asal ah markay isku yimaadaan goobaha barkulanka oo oo dabcan dad dhallinyarada maanta kulamadoodu eh, goobaha shaaha hoteelada meel laakiin dabcan dhallinyaradaasna way is arki jireen wakhtigoodana wuu yaraa marka xagee barkulan u ahayd barkulan waxa u ah inta badan dhallinyarada inta meelaha ay aada ugu badan yihiin waxaa ka mid ah xoolo dhaqatada mar dadka xoolo dhaqata ayayna geel oo kale meelaha ceelka meelaha ciyaaraha ama goobaha lagu caweeyo ciyaaraha ayay isugu imaan jireen way isku baran jireen ka dhaqan ahaan iyo ka ciyaar ahaan ka isbarasho ahaan meelahaasay iska heli jireen marka sabada ceelka marka la isugu yimaado waa las arki jiray caana la wada cabi jiray waa la ciyaari jiray waa la waaleysan jiray ciyaaraha deegaankas laga ciyaaro ayaa laga ciyaari jiray mararka kale oo xagga caweyska oo kale ama shukaansiga oo kale la aadayo Eh, dabcan dhagaysi baa lihi jira Ah, dhadaysi waa la yiraa shukaansina waa la yiraa marka ninkuu sagaashan kilomitir uu ka lugeynaya so wuxuu aadayaa goob la yiri caa waxaa la isugu imaanaya halkaas waa meel aada u fog ama konton kilomitir ama afartan kilomitir geel inta soo xareeyo kasoo tegay hile uu u qabo cayaartaas iyo isbarashada dadkaa cusub halkaasaa dadku markay iska bartaan dhallinyarada hablo iyo wiilal baxataa ay iska wadan jireen Eh, goobaha barkulanka aan u socdo eh, goobaha durbaanka lagu tumo oo habluhu yimaadaan waatay durbaan tumaan kadibna ay dee dabcan ammaan iyo waxay ka qaadaan dhaqanku wuxuu ahaa marka goobahaasoo kale marka laisku yimaado suugaan baa jirtay dabcan Eh, eh, gabdhuhuna ay tariyaan wiilashuna ay tariyaan waana meelaha ay ka dhalataa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdo eh, saarkoo kale oo wiilashu dee midi bay isku isku jiray marka taabaa rabnaa dul istaagto dhallinyarada aada barta Eh, waxa weeye eh, deegaanada soomaalidu way kala dabeecada duwan yihiin marka la yidhaahdo dhinaca waqooyiga baashan eh, saarkan oo is- is- issarsarka ama isdeldelidda maaragtay oo qofka uu mid bilaabahayo isku waxaynayo dhinacaas lagama yaqaano dhinaca gobollada koonfuraa laga yaqaanaa marka dhinacaas haddaan aadno waqooyiga markii la isugu yimaado goobta caweyska oo kale rag waxay ku tartamaan ammaanta gabdhaha waxaa isu imaanaya niman geeleya waxaa isu imaanaya kuwa ganacsataa nin lo' jira nin ari jira nin beeraleeya nin ganacsado kalea iyo kuwa geeleya isu imaanaya gabdhihii iyagoo kala eh, jiidanaya oo xodxodanaya ayaa suugaan yar oo qof walbaa uu soo bandhigayo waxa uu yahay iyo sida uu yahay iyo inuu asagu mudnaanta uu leeyahay a goobta lasoo dhigaya bal suugaantaas qaarkood tusaale ahaan eh, niman geeleeya goobaa la isugu yimid rag waa geeley ragna waa looley ragna waa ariley midna waa beeraley midna waa ganacsato ma garat meesha markii la isugu yimid ninkii geela lahaa soo booda wuxuu yidhi nimaan geel lahayn gob maahee gabdhaha ayaan godur waa lagu gurin uu yidhi kii lo-da lahaa soo booda wuxuu yidhi nimaan giir lahayn agga giira lo-da loo yaqaan nimaan giir lahayna gaajo ma baashee gabdhaha ayaan godur waa lagu gurin it means waxaa waaye yaan gabdhaha been loo sheegin yaan la qaldin marka nin walbaaba xoolaha uu leeyahay ayuu ku ammaanaya u maaragtay kii beerta la soo booda nimaan badar haysanay baahi ma baashee gabdhaha ayaan godur waa lagu gurin kii ariga lahaa soo booda wuxuu yidhi nimaan ari lahayn amuur ma gutee gabdhaha ayaan godur waa lagu gurin kii beesada lahaa hayso nimaan beesa haysana bilaash weeye gabdhaha ayaan been loo sheegin ma gadur ayaan lagu gurin ma garad sidaasay isugu xifaaltami jireen waxaa kaloo ka mid ahayd ninka inta badan geeleyda ah aada xoogaa loo waa loo taageeri jiray aa ninkii dayrin geel dareersadaybaa dahabay dantu raaci doontaa ha yidhi marka gabara u duurxulaya mogtaa ninkii xamar tegey waxayd u malaabnee xaawo imba xaaji baan ah markaasu wuxuu leeyahay haddana wuxuu leeyahay aa sidii xuuku geel xawaawo caday xaliimay nin xun bay ku siiyeen intaas qof buu durayaa macnaha wuxuu diidayaa gabdhaha dadka aan u qalmin maaragta la siinaayo ayuu markaa ninka geela laho ninka wuxuu ahaa burka ugu sarreeya ninka saaran ayuu ahaa oo inta badan waa la tamadi jiray waayo gabadhii boqol geela iyo baar rabkooda laga bixinayaa marka nimaan haysanay bilaash waay markaas marka waxay suugaantaas xoogaas dhalaabsan jireen waan gartay gabdhuhu naftooda ma shar yarayn Ee, halkaasna wiilka ay rabaan iyo tilmaantiisay qaab suugaanaday ku gudbin jireen marka ma dul seegi karnaa qaarkood oma khasuusana waa kuwaas xoogaa xusuustooda ayaan dib ugu laabanaa.
Ha, dib aan ugu laabanaa.
Waan gartay. Ee, wiilka miyiga joogee dabcan dee hasaabaha gaaray ama dhadaysi ama shukaansi ama maaragtay fiidsi ee, soomaalidu qofba sida u taqaan waxa lagu yaqaanay ee uu ku soo bannaan bixi jiray oo uu ku iman jiray ee, goobaha caweyska dee lebisku lebiska maanta ma ahayn maxaa lagu yaqaanay inta badan wiilku wiiga miyiga jooga ee markaas dhallinyarada ah markuu goob rabo inuu aado horta waa inuu lebiska markaas meesha laga yaqaano ka ugu dambeeya inuu qaato hubkiisana wuu qaadan jiray inta badan waxaa lagu qiimay jiray hubka uu sito ayaa lagu qiimay jiray hubkaa maxaa ugu waaweynaa hubka waxaa weeye dharka laftirkiisa waa hub waxaa soomaalidu waxay tiraahdaa nin dhaqan huwan dhalasho ma baahna macnaha dhaqankiibu huwanya dhalasho kale uma baahna Eh, waxaa erigaas qori lama aqoonay waranka iyo gaashaanka ayaa isagana hub ka mid ahaa iyo midida iyo midtooreyda falaaruhu lamid ahaayeen waayo wax kasta oo isku difaacaysid waxaa waaye hub ayuu ahaa ragaan waxaasoo dhan qaadan jirin ee afkooda keliya maaragta goobta la tegi jiray marka oo la tartamay ragga hubaysan oo ragga hubaysan la tartamaya ninkaasoo kale waxaa la yidhahdaa afmaalaa la yidhaha waxaa waaye eh, waxaa wiil baa gabar u yimidoo waa sheekayran dhex gelina markaasu wuxuu tiri saddex nin ninkaa tahay sheeg nin waxay tiri eh, saddexdaas ninka aad tahay ii sheeg bay tiri nin hanti la-aan dherga iyo nin hub la-aan dagaalama iyo nin hooy la-aan gam ah saddexdaas ninkaa tahay markaasuu yidhi saddexdaba waa ah markaasuu tiri balfasir hub la-aan waan dagaalamaaho aftahan baan ahay meel alla meeshaan tago waan ka cabaa waan ka cunaaho cidii celinaysa ma jirto gabyaa'aan ah micnaha murtiiqaan baan ahay wax walba Eh, hooy la-aanna waan gabcaaho nin godob qaba ma ihi oo dhig islaameed qaba meel alla meeshii gabalku igu dhaco ayaan seexdaa yidhi nin hanti la-aan dhergan waan ahayo nin waxaan ahayo yidhi oo oo qaba qanaacada iimaankiisa qaba oo ilaahay wixii uu siiyo ku qanaaco qaata saddexdaasba waan ahay gabadhii sidii uu ninkii maaragtay waayo gabdhihii hore ragga waxay ku xilan jireen eh, ma- caqliga Caqliga.
caqligay ku xilan jireen waa baar barnaamij gooniya waaye markii guurka la aado kale oo dhaqanka markii guurka laga hadlo ayuu marka wiilkan waxaa lagu yaqaanay eh, dhaqanka deegaanka jira uu ku labisan jiray Ahay.
Eh, wax ka duwan ma jirin marka waxaan u fahmay dhalinyaro isku labisaa deegaankooda noolaa aa inti xilligii hore dhallinyaradu isku labisay ahaan jireen waayo xilli waxaa lasoo maray dadku ay qaaqaawanaayeen kabacdi qeyd la helay kabacdi laba qeyd la helay mar ilaa iyo maaragtay labadaas go laakiin markii dhaqan ahaan la yidhaahdo goobta ciyaaraha oo kale goobta haddii la kuuranayo mataqaanaa ee, aroosyada oo kale dharkaas labada go caadiga wuxuu ahaan jiray hidda iyo dhaqan buu ahaan jiray waan gartay.
Asagoo Waxaan rabaa markaa inaan haysta.
meeshaan u soconay ahaydee marka hasaabaha yimaado oo barkulankii laysku yimaado gabdhihina soo baxaan wiilashana soo baxaan dee dabcan dadka waa layska yaqaanay qolada israbta inkastoo dee miyigu gabdhuhu ay intay shukaansan karaan oon hal wiilaysan u odnayn sida hadda jirto oo kale marka sidee wax lasuu gudbinayaa sidee lagu wada hadlaya Ee, wadahadalka laba nooc ayuu ahaan jiray mid waa mid keli keli ah midna mid wadareed ah kawadareedku waa waxa waaye baab furan waaye oo ciyaarta marka la joogo ama meesha la isugu yimaado ayaa wax la isugu weydaarsan jiray gabdhuhusa way ridi jireen wiilashu ay ridi jireen nin walba gabadha uu rabo markaas uu maaragtay hadalka ku tuuri jiray oo marka cayaartana la soo gasha marka la cayaarayo kale markii laga bogto ayaa markaas keli keli loo sheekaysan jiray oo labadii markaas ciddii kaleo markaas iyaduna marka iska tegaysana oo isaga tegi jireen laakiin wadar wadar iyo keli keli keli keligaas qofku marka inta badan waa maadaama meelo fogfog laga yimaado laguma daahi jirin oo ninkii geel soo xareeyey ka soo tegey inuu haasaabo dheer sii galo marka
gabadhuna nafteeda waxbay soo xarayso oo araygii iyo haa gabadha laftirkeedu ay maqashay durbaankii ayay ka soo tagtaa maaragtay ay meeshaas ay yimaadaan waana meelaha inta badan dhallinyaro aad ay u xiisayn jireen waayo gabadha waxaa laga yaaba bil iyo arag inaysan wiil arag isaguna sidoo kale uusan arag markuu lahaa beri hore waxaa jiray gabar timaha biiftoo baarkana u tidcdo mara bayla xirato bilo arag ku weyda bilo dhan baatay heesaysaas heesa sidaase ama berye arag ku weydaa marka laysma arki jira inta badan halkaas maroo ood moodo inay cii tahay ayaa laisu imaan jira oo laiska faa'iidaysan jira oo maaragtay laisweydaarsan jiray sheekooyinka iyo waxyaalahaas dabcan waxaa jiray isla dhadaysi kaas oo kalea oo wiilka gabadha u tegayo gurigeeda ugu tegayo gabadha dee maaragtay barbaarka gaartana waa tan meel bannaankaa la jiifin jiro oo reerka gees bay uga baxsaneed marka waxaa jirta wadiiqa la marayay oo dhallinyaradu ta ay ku baraarugsaneen kuwadan dhallinyarada la dhegaysanaya marka sidee bay ahayd Ee, horta deegaanadu way kala yihiin dhinac inta badan waxaa xadaarad badan markii la yidhaahdo dhinacaas Ee, dadkan macnaha dhinaca gobollada waqooyi gobollada waqooyi waxaan ka wadaa aduu hiiraan iyo gobollada dhexe iyo gobolladaas waqooyi ayaan ka wadaa Ee, waayo dhinacaasa xoogaa inta badan dabeecadahooda iyo maaragtay ayaan aqaanaa anigu dhinaca koonfurta saas uguma sii badni Ee, marka wayna kala duwan yihiin wiilku wiilku inta badan meel dheeruu ka imaan jiray isagoo markaas aan ogeyn gabadha uu u socdo inuu la kulmi doono iyo inuu heli doono iyo inuu la sheekaysan doono aanu ogeyn ama fursad uu heli doono oo xariir kale dama jiro oo xiriir kale ma jiro ha wuu iska nasiibsanaya markuu yimaado xaafadii ama eriyadii oo uu lacala guriga u yimaado waa loo baaqi jiray hadallo baaqa la dhido ninkaas baaqa loogu baaqaayo waxaa ka mid ahaa markuu guriga yimaado ama uu soo dhow yahay gabdhaha qaar waxay samayn jireen laba kabood labadooda kabood ayay guriga idhidiisa u dhigi jirtay gabar ka mida marka kabna way sii jeedinaysaa kabna way soo jeedinaysaa taasoo macnaheedu tahay taasoo macnaheedu tahay su-aal waayo inuu gartana la rabaa hadduu garan waayo waa iska sii daynaa waayo gabdhuhu inta badan waxay u badnaayeen gabdho su-aal weydiiya ninka waayo boqol ninaa u imaanaysa habeenkii oo aad moodo inay daqiiqad daqiiqad maaragtay ay isdaba yaallaan gabdhaha dhanna ma wada gabaha kala jeedo ha gabaha kala jeeda waxay ka wadaa hadda bisian ah hadda bax soo noqo waay midda xagga usii jeedo ah hadda jaaman ah hadhow soo noqo waa kobaa waa la kala jeediye waa la kala jeediyey marka haddaad aragto guri koobuu kala kala jeeda jeedaan waa ii soo laabo soo laabo hadda iska bax soo laabo markii waxay rabto inay xoolihii iyo wixii iyo kala xarxarayso maaragtay ay kala taa agaasinto waa mid taas waa mid waxaa kaloo jiri jirtay in markii wiilku yimaado reerka ama gogol inta loo dhigo eh, wax loo cunto loo geynayo Eh, wiil baa sidaasoo kale waxaa loo geeyey shan hilibaa loo geeyey shansho ayaa loo geeyey hilibkii anta laga fiiqay ayaa raashinka loogu dhex riday waa su-aal inuu gartaa la rabaa waa uu fiiriyey waa fahmay wuxuu u gartay gabadhu waa qaawantahay dhar ma haysato oo dadka miyiga moogtahay inta badan dharku cayd buu ku ahaa lamaan kale marka ya Marka lama marka ama laguma sii karo gabadha haddaad doonayso way aradan tahay markaasuu fahmay uu baxaya dharow keenayaa markaas kabacdi ayaa loogu cimaamadaya marka eh, waxaa ka mid ah ninku markuu yimaado in haddii la kuran yahay su-aal la weydiiyo gabarba wiilooyin markaasuu yidhi marka waayeelku seexdo ilmuhuna ay soo jeedaan ii imaabay tiri hadda jaaman ayay tiri ninkii waa iska tegey ma uusan fahmin marka waxay ka wadaa markii dayaxu dhaco xidiguna ay soo jeedaan xilligaas imaw waayeelkii waxaa ka dhigtay dayaxii marka dayac markaas wuxuu yiri ilmaha iyo wa- iyo waalidka waayeelka yaa hor seexda markaasay nin inta u geeyey ayuu niyo gabadha saasa tiri markaasuu yidhi saasay ka wadaa saddex beri kabacdu jawaabtii keenay markaasuu yidhi yaa kuu soo sheegay nin hebela ii soo sheegay ninkii kaanay tiri ninkii markuu yimid wuxuu tiri aduu iska tag marka marka halkaas waxaa ka- ka arkaysaa in gabdhaha markaas ay ragga ku xulan jireen caqliga oo qaybaha saawaha ka mid a wiilashuna ay ku xulan jireen ayaguna caqligooda Eh, oo ragga keliya ma aysan ahayn Eh, laba wiil wiil baa wuxuu yidhi adeer waxaan rabaa waxay ku fiicneed baashu inkastoo xasaawihii ay ku jirto haddana dhinaca guurka ay ku fiicneed Eh, laakiin isma diidayaan adeer guurdoon baan ahay uu yidhi aagaan gabar haddaad ku ogtahay sheeg asuu yidhi gabar hablaayo ayaa waxay jirta meel intaasoo kilomitir noo jirta waayo dadka berigaas waa la siiqaanay gabadha fiican wiilka fiican kulli dadka maaragta waa ka tilmaanay marka wuxuu yidhi laba gabdhood ayaa meeshaas jirta waan aadaynaa marka wuxuu yidhi ubad laba gabdhood u yimaadeen marka oo ari haysto meel wiil wuxuu yidhi see u kala xulanaa uu yidhi markaasuu yidhi su-aalan weydiinaynaa tii garata ayaa kula hoyda marka wuxuu yidhi gabdho waxaan rabnaa inaad noo sheegtaan geel xeradii rag gogashii iyo garow iidaankii gabadhii xoogaa markaa ila qabatayga lahayd ayaa waxay tihi rag gogashii waa meel ha- geed ama meel dugsoon oo joodar inta loo dhigo go' loogu fidiyo barkintiisana maarata garow iidaankiisna waa caano ama subagay tiri garow waa raashin balayla manaa yaabis ah geel xeradiina waa ood afar mitir oon baha lagu soo boodi karinay tiri markaasuu yidhi waa tii qurxooneed oo wax la biday la bidaaya tii kale xoogaa laga la yeesaya waxay tiri aniga saas ilama muuqato geel xeradii waa rag ilaaliyay tiri oo waardiyeeya garow iidaankiisna waa gaajay tiri rag gogashiisna waa nabaday tiri waa jawaabtii saxda jawaabtii saxdahayd marka wuxuu yidhi jawaabtii aan rabnay gabadhaana garatay iyadaan wadanayna tii kale arigaa looga tegey ma fahamta marka xasaawuhu hadal badanba laislama geli jiray gabadha mar haddii loo yimaado oo la yidhaho ina ayaa tahay ina hebel hebelaan ahay oo ow garto kabacdi ana ina hebel hebel baan ahay adaan kuu imid ma garatay Eh, suugaanta oo shukaansiga oo kale waxaa ka mid ahaa wiil baa gabar u yimid xilli maalin ah markaasuu gogol raar ay samaynaysay ayay dhinac u fidisay ay tiri ku fadhiiso marka kuma usu fadhiisane dirin kale oo samaysan oo meel sureed ayuu xoogaa isha ku dhuftay marka waxaa waaye qofku waxaa la rabaa mogtahay fadhiga marka xataa loo doorayo inuu maqaamkiisa in la fariisiiyo uu mudan yahay oo mudan yahay maahana adoo inta marti ah gabar u yimid gambarka yaroo canjeelada lagu dibo oo jikada ku jira haddii laguu dhigo iyo haddii kursi kale oo isbuunyaha ama kursi caaga meeshan yaalla laguu dhigo waa kala ixtiraam duwanta way kala ixtiraam duwan tahay marka ninkaanu gogashii ay samaynaysay ayuu saluugay markaasu wuxuu yidhi wuxuu yidhi bal u fiirso shay kula faca lagu fadhiistaayo anaa gogash ay gabadhii fidinaysa uu leeyahay uu duraya gabadhii uu leeyahaa markaas Abane, aad baad u mahadsan tahay maalmo kale oo qurux badan baan qaadan doonaa intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka dhaqanka oo toddobaadkan barnaamijka dhallinyarada si gaar aan ugu egaynay aad baad u mahadsantahay Abane.
adaa mudan
cabduqaadir maxamed cabdulla ayuu kaasi ah dhegeystayaal oo magaalada muqdisho barnaamijkaasi nooga soo diyaray halkaad ka dhegeysanayseena waa v o e wararkii ciyaaraha ee ugu dambeeyey ayaanu markaan idiin soo gudbinaynaa cabduqaadir maxamed mursal salkaab ayaan kaa codsanaya in dhegeystayaasha uu soo gudbiyo
aad baad umahadsan tahay jamaal Ah, haddii aan ku horumarno koobka yurub league wejigiisa hore ayaa lasoo gebagabeeyey ee heerka guruubyada iyadoo dhammaan kooxihii la filayay ay soo baxeen kooxo kalena ay isaga hareen koobkan ayaa marka hore waxaa ka qayb gala ilaa iyo siddeed iyo afartan kooxood laakiin qayb ka mida ayaa isaga hartay oo afar iyo labaatankii loo baahnaa ayaa soo baxday kooxaha soo baxay ayaa waxaa ka mid ah haddii aan dul maro kooxda arsenal iyo oo ka socotay dalka ingiriiska basel braga iyo weliba s- kooxda kale ee celtic sbanyol gent istanbul iyo weliba baskler iyo malmo manchester united borto iyo sevilla dhammaan kooxahan ayaa waxa ay yihiin kooxaha kaalinta koowaad oga soo baxay guruubyada kaalinta labaad kooxaha ku soo baxayna waxaa ka mid a kooxda abel ezed alkamar kooxda kale ee cluj copenhagen intrej frankfort getaf ladrogates rangers roma sporting iyo weliba wolfsburg iyo kooxda kale ee wolfis afar iyo labaatan kuwan kooxood ayaa dib u sii ciyaari doona iyadoo isku aadkana la samayn doono toddobaadka dambe laakiin afar iyo labaatan kooxood oo keliya kama qaybgelayso wareegga labaad ee tartankan ee sidoo kale waxaa ku soo biiri doona siddeed kooxood oo ka soo hartay koobka uefa champions league ee horyaallada yurub kooxahaasi oo heerka guruubyada ku guuldaraystay inay ka sii mid ahaadaan koobkaasi ayaa waxa ay ka qaybgeli doonaan koobka yurub league kooxda ayakis ayaa kaalinta saddexaad ku soo baxday waxayna ka qaybgeli doontaa yurub liiga kooxaha kale ee ku lamaanin doona ayaa waxaa ka mid a banfica internationale milan iyo salisburg bayer leverkusen club bruge olombiacos iyo shakhtar doneteskina waxa ay ka mid yihiin kooxaha dib uga qaybgalaya koobka yurub league ee ka soo dhacay koobka uefa champions league badanaa koobka yurub league ayaa weji kala yeesha islamarkaana kasii kululaada sidii hore marka ay ka soo qayb galaan kooxaha ka soo haray tartanka uefa champions league haddii aynu eegno dhinaca n b edana masiibadii kooxda warriors ayaa weli halkeedii ka sii socota iyadoo kooxdan laga badiyey oo kooxda nix ayaa garaacday laakiin lix iyo labaatan kulan oo ay ciyaartay kooxdan kow iyo labaatan kulan oo ka mid a waa la garaacay taas oo ah ku bilaabashadii ugu xumayd ee taariikhdeeda n b eda inta la xusuusto wararkeennii ciyaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed musan samakaab ayuu kaasiya dhegeystayaal kaalimihii heesaha ayaanu jallaacaynaa cabdi holan ayaan idin soo qabanaynaa heesta marwo oo hore ugu luuqay allahu naxariistay maxamed sulimaan tubeec
maalintaad baxaysee magaalada ka dhuuftan waxiibbo ku jaleeco maalintaad baxaysee magaalada ka dhuuftan waxiibbo ku jaleeco midka lahaayo maankii ku raacee intaan intaadiga ag maqantay masaxedu habeenkii waan soo mintaxayaintaan intaadiga ag maqantay masaxedu habeenkii waan soo mirkaxayaa meelan dhowaynba iga muuqaanaysaa yalmadii ahaanine marwadan jeclaaye kala maalmimayne maru nabad ku soo marwadan jeclaaye kala maalmimayne maru nabad ku soo
heestaasi marwo iyo codkii cabdi holan ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan idaacadaheenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas io nabadgelyo
magacaaga inantale kolkaa loogu yeedhe maqlaan soo hinqanayaa